iyadoo maalin ka hor colaad beeleedyo ay kasoo cusboonaadeena deegaano dhaca bariga caasimada galmudug ah ayaa gudoomiyaha dhalinyarada caasimada dhuusamare shariif cumar xasan waxa uu baaq nabadeeda u jeediyey beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanadaasi waxaanu u jeediyey maleeshiyaadka inay si deg deg ah ku joojiyaan colaadda isagoo waxgaradka iyo dowladana ugu baaqay in ay kaalintooda ka qaataan joojinta dagaalka anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada caasimada galmudug waxaan ka xumahay kana tacsiyeynayaa colaadda ka soo cusbaanatay bariga caasimadda taasoo keentay dhimasho inta aan ognahay dadka ay sida goonida ah u taabanaysana waa aan uga tacsiyeynaynaa colaaddu waa sababta ugu weyn ee dibudhaca bulshadeenna waxaana naga go-an sidii lagu heli lahaa wada tashiyo is-afgarad iyo nabad sidaa daraaddeed waxaan halkan baaq uga soo jeedinaynaa odayaasha dhaqanka dhallinyarada culimada iyo dhammaan waxgaradka labada beelood ee ay dhibtu dhex martay waxaana ugu baaqaynaa in laga wada shaqeeyo sida aysan dhibtu halkaas usii dhaafi lahayn waxaan codsanayaa in si deg dega loo joojiyo xasaradda lana qaado tillaab kasta oo keeni karta in nabad lagu wada noolaado waxaan ugu baaqayaa dadka ay ka go-do talada labada dhinac inay qaataan ama wada qaataan gogol lagu dhammaynayo khilaafka dabada dheeraaday ee muddada dheer soo jiray marka uu dhib dhaco waxaa laga gaaraa xal xalkuna ma ahan in dhib kale dhibkii looga jawaabo dhanka kale waxaan dowladda ugu baaqayaa sugidda amniga dadka iyo in la ilaaliyo nafta iyo maalka shacabka oo laga hortago fal kasta oo nabadgelyo darro ku keeni kara dadka aan waxba galabsan si kastaba hatee waxgaradka iyo guud ahaanba shacabka reer galmudugga ayaa ka xun colaadan kasoo cusboonaatay bariga caasimada galmudug ee dhuusamareeba waxayna codsadeen in dadka shacabka ay halkaasi ku geeriyoon